halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay waa isniin afarta bisha disembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo jaamac buulla jaamac
qodobada aan idaacaddeenna aroornimo idinkugu haynana dhegaystayaal oo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada jabuuti oo lagu soo gebagabeeyey shir lagaga hadlaya iskaashiga ammaanka ee waddamada geeska afrika
waxaan ku soconnaa inaa iskaashi fududoo xafiis xeeraraha waddanka jabuuti aw si toosa ula xidhiir kara xeeraraha waddanka etoobiya terrorism maanta maadaama maanta uu lahayn frontier waa iskaashigii sideen u dadejin lahayn annagu inaan de isdiyaarino weeyaan oon la shaqayno wadanadina jaarka weeyaan kolka annagu haddaan reer jabuuti nahay iskaashigan aan xoojinno sidaan uga hortegi lahayn argagixisada caalamiga ah waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa maxaa laga qaban karaa cunto yaraanta sannad kasta soo food saarta waddamada ku yaala geeska afrika waxaa nagaan soo saaranay lixda kun oo lixdaa boqoloo kun oo dalka gudihiisa laga isticmaalay waxaana naga aan la soo baxnay dalka kala soo baxnay laba boqoloo kun oo mitr keliya kala soo baxnay aad u yartahay in wax laga qabto muddada dheer iyo aafooyinkan soo noqonayo sidii wax looga qaban lahaa waayo
hay-adda caafimaadka adduunka ee hu oo soo saartay warbixin ay ku eedaynayso xulufada sacuudiga hogaaminaya ee dagaalka ka wada dalka yemen iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa diiday hadalhaynta ah inuu madaxii hore ee hay-adda dambe baarista gudaha maraykanka ee f b i-da jomis comi uu weydiistay in dambebaarista laga dhaafo ninkii xilligaas u ahaa la taliyaha arrimaha amniga waa michael flayne generaalka howlgabka ah ayaa xilligaas laga lagu bilaabay dabagalka ku saabsan xiriirka uu la leeyahay waddamo shisheeye oo uu ruushka ka mid yahay madaxweyne donald trump ayaa yidhi isagoo sheegayay in james comi uusan ka codsanay arrintaas oo ah james comi oo uu shaqada madaxtinimada f b i-da oo ah hay-adda dambe baarista arrimaha gudaha dalka maraykanka uu ka eriyey bishii may ee sanadkiina soo dhaaftay in aysan waxba ka jirin codsiga uu sheegay markii uu kongareska la hadlayay james comi inuu kala hadlay in dambin baaris laga daayo sida uu ka soo xigtayna hadalkii uu sheegay komi oo ahaa waxaan rajaynayaa inaad arrintaas iska dayso oo uu ugu waday baaritaanka ku socda genaraal michael flain xilligaasi madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas ayaa maraykanka uga digay in jerusalem ay u aqoonsadaan inay tahay caasimadda waddanka israa'iil oo ay u soo raraan safaaradda uu maraykanku haatan ku leeyahay magaalada tel aviv wararka ayaa sheegaya in laga yaabo in madaxweyne donald trump uu ku dhawaaqo in maraykanku jerusalem u aqoonsan yahay caasimadda israa'iil wiilka uu madaxweyne trump sodogga u yahay ee jared kushner ayaa ah oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bariga dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in master trump uu weli ku jiro talooyin uu dhinacyo badan ka eegayo marka uu go'aansadana uu isagu ku dhawaaqi doono go'aankiisa donald trump ayaa xilligii uu ku jiray ololaha doorashada ka hadlay arrimaha jerusalem master cabaasna wuxuu haatan u xusul duubaya sidii looga hortegi lahaa in arrintaasi dhacdo dagaal xooggan ayaa ka qarxay caasimadda dalka yemen ee sanca maalinnimadii axadday ahayd ee shalay markii ay foodda isgeliyeen ciidamada ay taageerto dowladda iiraan ee shiicada ah iyo weliba kuwa xuutiga oo isbahaysanaya iyo dowladdii hore ee uu madaxweynaha ka ahaa cali cabdalla saalax oo iyagu halkaasi fooda isku daray markii ay burburka u dhacay muddo sannado ah labada dhinac ayaa saddex sano ka hor fooda isku geliyey magaalada fancaa taas oo awood u sheegatay madaxtinimadii abed rabo mansuur xadi si uu dalka uga cararo islamarkaasna uu u dalbado isbahaysi ciidamo ah oo garbinaya kuwaas oo ay hogaaminayaan dowladda sacuudiga hogaamiyaha koox islaamiyiina oo ka jira dalka bakistan oo hore loogu eedeeyey in isaga iyo ururkiisu ay ku lug lahaayeen falal argagixiso oo ka dhacay dalka indiya ayaa sheegay in ay haatan diyaar u yihiin inay ka qayb galaan doorashada dalkaasi ka dhacaysa sanadka fooda inagu soo hayay labada kun iyo sideed iyo tobanka xafiis maxamed siciid oo ah hogaamiyaha ururka jamaaduldacwa oo magacooda loo soo gaabiyo juud ayaa loo aqoonsaday urur argagixiso uu maraykanku u aqoonsaday waxaana dhowaan laga soo daayay xabsi guri uu muddo sannada ku jiray balse master siciid waxa uu sheegay in la soo gaadhay xilligii ugu habboonaa ee uu ku biiri lahaa si buuxdana uga qayb qaadan lahaa siyaasadda waddanka baakistan
aroor suuban dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada jabuuti waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey shir socday hal toddobaad oo ahaa wejigii labaad ee xoojinta iskaashiga ay wadaagaan waddamada bariga afrika ee la dagaalanka iyo ka hortagga argagixisada howlahan waxaa maalgeliyey midowda yurub iyadoo khabiiro reer yurub ah ay bixinayeen cashirada la xidhiidha ka hortagga argagixisada waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha dibadda iyo garsoorka ee dalka jabuuti iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dembi baarista ee jabuuti maxamed yuusuf cumar oo ah la taliyaha farsamo ee wasiirka garsoorka jabuuti ahna mas-uulka hawshan guddoominayay ayaa waryahaheena v o eda ramadaan muuse uga warramay nooca uu yahay iskaashiga dhex maraya dalalka kulanka ka soo qayb galay gaajada iyo cuntayaraanta ka jirta afrikada bari ee sannad walba iska soo daba dhacda habakala heer sarraysee ayaa la iska weydiin karaa su'aalo ku saabsan maxaa ka dhaba shariif maxamed xaaji waxa uu tobaneeyo sanno ka soo shaqaynayey hay-adaha gargaarka ah ee soomaaliya ka howlgala isaga oo u shaqaynaya raalli ahada dhegeystayaal warbixinta cuntada iyo gaajada ka soo noqnoqota cuntayaraanta iyo gaajada ka soo noqnoqota afrikada bari gadaal ayaad ka maqli doontaan balse marka hore ee jabuuti
waa sidee laiskaga gaashan lahaa iyo iskaashiga sidee loo dhab yarayn lahaa maadaama oo iskaashigu saan u arkaynaba kolkaa laiska kaashanayo de dariiq dheer la marayay markii hore oo dariiqadu adkayn sida kolkuu wadanka kale waddanka kale wax weydiisanayo wuxuu soo mara afira taranjeerka wasaaradda cadaaladda kusoo dhadhaxaa xeer ilaaliyaha iyo marka daba yimaadaan kolkaa dariiq dheer bay soo martaa iskaashiga uu soo maraa kolkaa iminka wadannada caalamku bataa ay ka gudbeen waxaan ku soconnaa inaa iskaashi fududo xafiisba xafiis amba barokureerka waddanka jabuuti bataan tusaale soo qaado xeeraraha waddanka jabuuti ou si toosa ula xidhiir kara xeeraraha waddanka etoobiya ou weydiisan kara wixii taageeraha iyo iskaashiga isagoo marin xagga afeera tarajeerka iyo amba waddan meelo kale marin kolkaa waa sideen u dhib yaran lahayn iskaashiga sidaan si degdega aan hortegi lahayn argagixisada maanta adduunka faraha kulku haysa qawaaniintan lagula dagaalamaya argagixisadu haddaad xoogaa noo yartaa taabato maxaa lays odhan karaa ma amnigoo lasii adkeenaya horta amnigeena laatay waa meel meesha taalla laakiinse tani waxay aad horta ay amba farta ugu godaysaa waxa weeyaan iskaashiga sideen terrorism maanta maadaama maanta uu lahayn frontier waa iskaashigii sideen u dejin lahayn iskaashigii sideen u dejin lahayn haddaan tusaale soo qaado maanta wadannada jaarkeena ayay waxaan waliyay tababarka wala quseeyaa kolka haddaan tusaale soo qaado maanta waddanka Kenya hadduu Djibouti uga baahdo inuu inuu waxa forma ama waxda wargelis information ama wargelis hadduu wax war oo sidee Djibouti dad ugu jawaabi lahayd ama waddanka Kenya siduu degdeg ugu heli lahaa meeshii oo warkaa amba xafiiskii amba institutionka uu ka heli lahaa warkaa siduu degdeg u heli lahaa isagoo wakhti badan ay qaadan kolkaa gebiyo adu waxay ku saleeyihiin sidee si degdega looga jawaabi lahaa ka hortagga ergagixisada arrimahan oo kale adigan iminkaba dee carabka ku dhuftay waanaynu ogeyn waa markii labaad ee halkan jabuuti lagu qabto lagaga hadlayo arrimihii argagixisada iyo qaabkii waddamada degmadana iskaga kaashan lahaayeen ma wax cusub baa la dareemay ma khatar intii hore ka badan baa jirta horta waxan waa waxa argagixisadan waxa ma ila maayo muddo badan iska socoto dadku waa wal ognahay deeda wax kolka maadaama daanuun wax jidiidahooda amba wax de wax iminka jiyadoo nagu soo beerama waa wax jira oo markastina inaa laga hortaga ah kolka kuma odhan karaya de waxbaa nagu soo biiro waxaabaa hurdada dadka kiciya kuma odhan karaya waa wax jadiida wey wa- wax iska jira oo inaan anagu aan ka hortagnaa waxaa layidhi col hortiina hu samayso reer hortiina xoola dhaqe waxaan dhaq- waxaan samaysanaynaa waa habkii weliba xagga qaanuunka ayaan habkii laga hortegi lahaa argagixisada ayaan ayaan ayaan raadsanaynaa oo meel isla dhigaynaa Aa, waa wax quseeyana maaragtay geeska afrika oo dhan wax- tababarkan tababar jabuutiguna khaasa maaha waa tababar oo ku jirta uganda ku jirta etoobiya ku jirta kenya ku jirta ilama ayaa yamanta ku jirta soomaaliya ka mid a kolkaa waa tababar ilaa sudan kolkaa waa tababar geeska afrika weyn waa waa la saameynaya weeyaan oo kolkaa mas-uuladan iyo kolba wadan bay iy- iyay tababarkan ku qabanayaan kolkaa waxaa lagu tala jiraa kolka dambe hadduu leeyahaa see loo dhib yareyn lahaa wala shaqaysi iyo isgargaarsi argagixisada laga hortago marshuucan wuxuu socon doonaa hadduu leedhaahdo muddo saddex sana waa kulamo badan baa iman doona oo oo laga hadli doono bal sideen iskaga kaashanaa argagixisadan ee maanta faraha kula ku haysa adduunka wadamadan degmada ku yaala isku sii argagixisadu umay saamayn soomaaliya maalin walba qarax baa dhaca dad baa dhinta jabuuti laakiin waxaad moodaa inay arrintaa in xoogaa ay ka badbaaday ma u malaynaysaa wada shaqayntu inay hirgelayso anigu waan u malaynaya horta saad iminka carabka uga dhiftay xasuusayba waxaan xaggan taqsi uga daraynaa walaalihiina reer soomaaliya ah dhibaatadii weliyada markii dhood ku dhacday waato annaga nagu dhacday bay ka mid tahay soomaalida waa dadka noogu dhow geeska afrika ay ka mid yihiin kolka haddana waxay soomaalidu tidhaahdaa walaakiin looxuriyo adiguna soo qoyso kolka maadaama maanta soomaaliya ku dhacda annagu isma odhanayno haddaan reer jabuuti nahay amba isma dhiganayno ma odhanayno de annaga waxba weli nama taaban Ee, waa kelmadda aan kuu sheegay annagoo daba soconno annagu inaan de isdiyaarino weeyaan oon la shaqayno wadanadana jaarka weeyaan kolka annagu haddaan reer jabuuti nahay ama- ama- waa xukuumadda reer jabuuti haddaan maanta afkida wasiirka anoo de matalaya wasaaradda cadaaladda anu matalaya kolka waa inaan diyaar u noqono u noqono mar kastiba oon weliba iskaashigan aan xoojinno sidaan uga hortegi lahayn argagixisada caalamiga ah arrimahan oo kale kulamada noocani maxay ka qaban karaan arrimaha la dagaalanka argagixisada raje inta leeg baad ku qabtaa horta walahi wax aad muhiim waaweyn aad bay muhiim u tahay waa wax de oo saan kuu sheegay baa loo baahnaa inaan ay yimaadiin waayo kon- maadaama argagixisadii farantiyer lahayn xo- ay xuduud lahayn ay argagixisadii xuduud lahayn ay waa- maanta meel kastiba ay ay weerari karayaan kolka inaan loo diyaarhaado oo de laska kaashado mar gorse wax- waa inay cadaaladiina amba amba ciidamadii demi baariska amba waxayna inay xuduud yeelan weeyaan ay degdeg u dabagalaan weeyaan oo xuduudaha hadda iyo culayska kale jarjaraya wadanada la fudeediyo sidaa de iyagba si degdega falalkooga loo fashiro loogu laakiin weeraradii iyo qaraxyadii weli way socdaanoo argagixisadii hawshadii way wadataa maxagiina wax ka khaldayin walahi xaggayga wax ka- ka qaldayn ma odhan karayo laakiinse waa sidaa adduunkaba waa wax wanin kale waa dhibaato adduunka ka taagan kolkay meel la baktiyaba meel kalea ayaa ayay dabka shidmaysaa ay wax ka kacayaan kolkaa waa wax adduunka ka wala taagan wax annaguna intii ay dee dowladnimo ahaan haddaan reer jabuuti sheegno intii itaalkeenna amba xoogeenna waan wadnaa alxamdulilah de waa aniga maanta anagu security ahaan wadankeena maanta alxamdulilah nabadgelyaan haynaa wax dhibaato oo dee gaarona saamaysan ma jirto laakiinse waa diyaar baana u diyaar garoobaynaa waxaan waa sa- waa saarnimoyno waa iskaashi iskaashigana waa inaan dee kol haddii aan u diyaargalo adoo intuka waa diyaargalo oo laga wala shaqeeyo waa la diyaargalowaya
kaasina waa mahdi yuusuf cumar oo la taliya u ah wasiirka garsoorka jabuuti oo u warramayey wariyahayaga ramadaan muuse ee jabuuti
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington inta badan waxaa wadamada ku yaala bariga afrika oo ay soomaaliyana ka mid tahay ka soo yeedhaa qayladhaan ku saabsan cunto yaraan baahidaasi oo marka hore ay shaaciyaan in ay jirto cunto yaraan soo food saartay dadka deegaamadaasi ku nool hay-adaha gargaarku sidoo kalena dowladda soomaaliya ayaa iyaguna inta badan sheega in dad badan ay soo food saartay cunto yaraan haddaba intee ayay leegtahay baahida dhabta ah ee cunto yaraantu weliba ma jirtaa arrimo wax lagaga qaban karo warbixina murahaasi ku saabsan waxaa inoo haya jaamac buulo jaamac gaajada iyo cunto yaraanta ka jirta afrikada bari ee sanad walba iska soo daba dhacda habakala heer sarrayse ayaa la iska weydiin karaa su'aalo ku saabsan maxaa ka dhaba shariif maxamed xaaji waxa uu tobaneeyo sano ka soo shaqaynayey hay-adaha gargaarka ah ee soomaaliya ka howlgala isaga oo u shaqaynaya magaalooyin kala duwan oo soomaaliya ka mid ah waxaana uu dalka kanada ka qaatay waxbarashada daryeelka guud oo ilaa iyo heerka labaad ah isaga oo hadda u shaqeeya dowladda albeerta ee dalkaasi kanada ayaa waxa uu ka jawaabayaa waxa ka dhab ah baahidan had iyo jeer lagu soo celceliyo baahida laga soo sheego qaaradda afrika guud ahaan gaar ahaan geeska afrika oo soomaaliya ay ka mid waa waa mid soo noqnoqota su-aasha aad weydiinaysana waa su-aal aada iyo aad ay tahay in la isweydiiyo En, xadka ay dhab tahay iyo heerka ay gaarsiisan tahay en, baahida taasoo inta badan loo kala bixiyo siyaabo kala duwan ilaa laga gaarsiiyo heer macluul ah waxaa la sheegaa ilaa iyo saddex macluul inay soo mareen soomaaliya sanadkii sagaashameeyada ilaa iyo hadda kii labada kun iyo koo iyo tobankii iyo kii sanadkii hore hadda lasoo dhaafayba intaasoo dhanba waa waa ma dhab baa tirada ka jirta iyo in kale waxaa dhab ahaantii la ogaan karaa marka aan aragno dad u dhamaanayaan ugu dhimanaya laakiin inteeda kale wadankii waxaanan ka jirin dowlad awoodeeda kaabayaasha hadday noqoto dhinaca saadaasha iyo dhinaca qiimeyntaba aan dhisnayn inta ay jirto baahidaasi ama la-aanta institutionskan ama hay-aadkaasi wax ka qaban kara dhinaca saadaasha iyo tirada dhabta ah ee dhibaatooyinka jira waddanka oo aafooyinka keeni kara lama garan karo waxaa lagu tiirsanaadaa waa hay-adaha qaramada midoobay qaarkood oo u qaabilsan cunada sida hay-adda faw faw la yidhaahdo iyo laamaheeda hoose wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha ee soomaaliya cabdi maxamed baafo waa aqoon-yahan ku takhasusay cilmiga beeraha waxaana uu ka soo shaqeeyey sida wax looga qaban karo aafooyinka oo ay ka mid tahay cunto yaraanta haddana waxaa cilmi baaris ku saabsan horumarka beeraha ka wadaa dalkan maraykanka khaasatan jaamacadda davids waxaana aan weydiiyey inay horay u dhacday in dalka soomaaliya laga gaaray cunto yaraanta isku filnaansho wallaahi markaad fiiriso qorshayaashii dowladihii burburka ka hor jiray waxaa laysku dayay ama ha kasoo bilaabato dowladihii maxaan ku radaa madaniga ahaa iyo dowladdii militariga intaba mar kastaba waxaa la iswarsanaya dalka sidii looga haqabtiri lahaa xagga cunnada oo beerihiisa ay ahaan lahaayeen beero waxaa kasoo baxa dadka ay ku filan yihiin barnaamijkii ugu xooga badnaa oo istraatiijiyadii la dejiyay wuxuu ah kun iyo sagaal boqol iyo toddobaataniyadii isaguna nahaantii ma suuragelin waxyaaba badan aan kasoo dhexgalay oo abaara iyo waxyaaba dhacayn aan kasoo kasoo dhexgaleen dalka isku filaasho markii la yihahdo micnaha haddaad xusuusato dhaqaalaheen wuxuu mar walba ku dhisnaan jiray miyiga ku dhisnaan jiray dadka miyiga ku noolmaa intaan gumaysigu usan soo gelin ilaa iyo kontomeeyadii awaalkii lixdameeyada waxay ahaayeen dad ama xoola dhaqda oo xoolahooda xoolahooda ka hela raashinkooda caanahooda iyo hilibkooda iyo ka hela ama beeraley oo beertooda waxa kasoo baxa ku filan maaga waxaa aada noo saameeyey markaa sanooyinkii dambeeto horumarkii adduunyada ka dhacayay waxaana aan yeelanay dooqyo kaleeto la yeeshay iyadaasaan hadda waxay tahay cillad weyn oo hadda soomaaliyana haysata ay tahay aqoon-yahan cabdi maxamed baafo ayaan weydiiyey inay soomaalidu leedahay tayo ay kula imaan karto qorshe ee lagu gaarayo in isku filnaansho laga gaaro cunto yaraanta isla markaasna fulinteeda lagu dari karo dabcan horta sideedaba adduunyadan adduunyadii uu shalay jirtay maahan waa isbed aad bay isu bedeshay aad bay isu saamaysaa isdhexgal ganacsi xoog leh baa jira isurfurnaan oo xoog leh baa jirta dal boqol kiiba boqol raashinkiisa isaga isku fillaan karo lasoo bixi karaa maba jiraba laakiin waxaa lagu kala duwan yahay dhinaca dhaqaalaha oo dadka dhaqaalaha wadamadan dhaqaalaha leh waxay awoodi karaan inay meel kale intay xoolahooda geliyaan raashinkan ay meel kale kasoo iibsadaan annaga laakiin xaaladeena sidaas maahan waxaan ognahay in aan leenahay sideed milyan oo hectar oo dhul ah laba webi oo biyaha ay si fiican u maraan waxaana suuragal ah haddii loo soo jeesto in wax badan laga qaban karo cunnada dalka in laga soo saaro dalka gudihiisa in laga soo saaro sida haddeertaan muuqata masalan sanadkii lasoo dhaafo o kaleeto lix boqol oo kun oo mitritan ayaa dalka gudihiisa soo gashay marka la fiiriyo segada iyo badarka kaleeto iyo waxaan ku rahdaa bariiska iyo marka laysku daro iyo iyo iyo baastadaan keensanayna maarata waxa annaga aan soo saaranay lixda lixda lixda kun oo lixda boqol oo kun oo dalka gudihiisa laga isticmaalay waxaan annaga aan la soo baxnay dalka kala soo baxnay laba boqol oo kun oo metritan keliya kala soo baxnay micneheeda waxay tahay waxaan aad ugu xirnaa waa kan shariif maxamed xaaji oo ka hadlaya waayo aragnimadiisa ku saabsanayd tobaneeyadii sane ee uu ka shaqaynayay deegaanada soomaaliya in marna lala yimid qorshe looga gudbayo gaajadan soo noqnoqonaysa inta badan waxaa laisku daya jaamaca waa in jawaab laga bixiyo macluul markaas taagan iyo baayo markaa taagan aada u yar tahay in wax laga qabto muddada dheer iyo aafooyinkan soo noqonayo sidii wax looga qaban lahaa waayo taas waxay u baahan tahay awood dowladeed marka hore sugi kartaa amnigii horumarin kartaa wax soo saarkii dalka wax ka qaban kartaa masiibooyinka soo socda sidii loo yareyn lahaa saameyntooda ama wax mitigationa sameynaya ama islamarkaasina wax dhisi kara uu xoog u yeeli kara wax soo saarka dalka kaabayaashiisa kala duwan oo dhinacyadii kala duwanaa ka kaabi kara hadday noqon lahayd beeraleydii ama xoolaydii inay wax ka qaban karaan waxyaabihii wax hoos u dhigi lahaa hadday noqoto abaaraha ama cuduradaba marka inta badan ma gaarsiisna shaqooyinka la qabto mid muddada dheer wax ka qaban kartaa ee waxay u badan tahay mid markaasi wax looga qabto baahida markaa taagan marka baahida markaa taagan marka wax laga qabto iyadoo aanan la abaarin aan wax laga bedelin dhibaatooyinka sababta u ah baahidaasina waxaa qasab ah inay soo noqnoqonayso mar walbaba oo ay soo noqoto baahidan ay xilli walba ay soo celceliyaan hay-adaha caalamiga dabadeedna ay ku xigsadaan heerarka kala duwan ee dowladaha soomaaliyeed waxa ay dadka taageero in gaajada wax laga qabto iyo kuwa aan taageerinba ay isweydiiyaan sababta aan waxba looga qaban la isaguna dayin in horey looga gudbo suq noqnoqoshadeeda
mahadsaned jaamac buulo jaamac oo warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington
aroorsuban dhegeystayaal mar kale muddooyinkii u dambeeyey boqolaal dhallinyaro ah ayaa safar tahriiba ugu baxayay waddamada dibadda dalka koonfurta afrika waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhallinyaro badan oo soomaali ah u boqolaan dabayaaqadii sagaashanaadkii iyagoo halkaasi qaar badan oo ka mid ah ay ka furteen ganacsiyo kala duwan walow ay kala kulmeen xaalado ammaan darro maxamed cali xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyaradii hore tahriibka ugu galay dalkaasi balse markii dambe iskaga soo laabtay isagoo haatan magaalada boorama ka furtay ganacsi isaga u gaara waxaana uu u warramay wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good
waa runtii barnaamij fiican waan soo dhowaynayaa waan idi salaamayaa saaad iigu soo dhawayseen barnaamijkan v o da ee barnaamijka dhallinyarada runtii south africa waxaan tegey toban sanno ka hor oo ahayd adigu muddo koob iyo toban sano labaiyo toban sanno ka hor labada kun iyo afartii mudday nagu qaadatay inaan nolosha kaabaheeda iyo mataqaanaa kabkeedaba soo bilowno runtii dee waxay naga ahayd inaan tahriib iyo howlo noocaasa ku tegno laakiin markii dambe aan ogaanay noloshu in isbedel lagu samayn karo oo dee wadammadii aan markaas u tahriibnay aan ka helnay xirfado aqooneed iyo xirfado nololeed aan la bilowno oo aan mataqaanaa halkaas nolosha kala qabsanno waxaan ogaanay in ay noloshu aysan ahayn intan adiga kahortaale ay tahay ay ka ballaadhan tahay oo dee qofku markuu dhallinyaryahay in ka badan uu heli karo oo uu kaga faa'iidaysan karo noloshiisa dambe waxaan bilaabay labada kun iyo lixdii ayaa waxaan bilaabay college laydhaa college of cape town oo ku yaalla magaalada cape town xaafadda byland runtii waxaan ka bilaabay farsamada gacanta oo markaa isugu jirtay qaybta electriga iyo qaybta mataqaanaay electro technician mechanical refrigeration labadaa qaybadoo isku dhafan ayaan runtii waxa weye kaga soo qalin jabiyey dhinacna runtii nolosha ayaan ka kabi jirnay dhinacna mataqaanay waxay noqotay de faa'iida noo noqotay skill noo soo kordhay muddo kooban baan ku shaqeeyey ilaa labada kun iyo tobankii anigoo markaa aniga iyo wiilaan saaxiibanahay oo runtii waxa weye aad iyo aad aan uga mahad celinayo dee nin odayoo ilaa hadda ku shaqaysto south africa degan oonu ku wada shaqayn jirnay runtii waxaa markii dambe ii soo baxday maadaama aan de waxa weye dalku aansan ahayn dalkayagii inaan dalkii hooyo intaan dib ugu laabanno dee uga faa'iidayno ummadda annana aan ka faa'iidaysanno oo aan u arkay fursad dheeriya oo runtii waxa weeye la odhan karo waa mid nolosha aad iyo aad loogu kabi karo halkan markaan imid waxaan bilaabay in aan aasaaso waxa weeye arrintaas la xidhiidha farsamada gacanta sida waxa weeye galaaseerada ama frijiska baalada la idhaahdo farsamaynta iyo ciladbixinta frijyada farsamaynta iyo ciladbixinta qaboojiyaasha khasaaladaha ama washin mashiniska mashiinada wax lagu ridqo sidoo kale eesiyada baabuurta oo runtii waxa weye dalkeennu ay aad iyo aad ugu yarayd goormaad furtay markaa meheradaha ee aad ka furtay magaalada boorama lagu farsamaynayo qaboojiyaasha
haashima waxaan furay meheradaas meheraddii ugu horreysa waxaan furnay sanadkii saddex bilood kadib markii aan anugu imid bishii saddexaad baan imid saddexdeedii ayaan soo degay anigoo runtii baasboor wata oo aan noqon karayay markaa oo aan de waxa weye intaan dalkii marka horeba aan joogay basaboor ka soo qaatay oo aanan ku noqon karayay baan haddana waxaan doorbiday inaan nolosha halkan iyo bayska halkan laga bilaabi karo ay tahay mid fursad wanaagsanah laguna shaqaysan karo wixii qofku xirfad u leeyahay marka marka hore go-aankaygu wuxuu ahaa noqodba iguma jirin waxay ahayd bal horta dalkii iyo waxyaabaha ka socda iyo dee sida isbeddelka u socdo aad soo aragtid halkan markaan mid waxaan arkay dad badan oo aanu asxaab hayn dad badan oo waxa weyaan isku wakhtiyo waaye soo qaadanay oo de iyagu waxa weeye heer ganacsi iyo heer aqooneed iyo heer mataqaanaayey nolosha dhinac walba ka gaadhay oo aan go-aankii labaad ee aan qaato uu noqday inaanan dib u noqon oo aan waxa weeye dalka ka shaqaysto markaad go'aansatay inaad waddanka gudihiisa ka shaqaysato maxamed ee aad aragtay fursadda ka bannaan bulshaduna ay baahida u qabto meheradda markaad furtay macaamilkii dadkii aad u shaqaynaysay ee kula soo xidhiidhayay yay u badan yihiin dadku inta badan berigii hore maysan aqoon bahladan dharka lagu dhaqda in la ydhaha washin mashiniska lama haysanee tushuud iyo waxbaa la isticmaali jiray oo dharka lagu dhaqan jiray waa laga baxay xaafad kasta maanta waxay isticmaalaysaa boqolkiiba sagaashan iyo shan aan idhaahde waxaa la isticmaalayaa xataa dadka aan nolosha ku adag tahay dhawo waxaa la isticmaalayaa washin mashiinka sababta loo isticmaalayaa ma ahan wax kale labada qof ee matalan lamaanahay markay isguursadaan afar shayba waa loo soo diiqaa xedhada waa loo soo diiqaa washin mashiinkana waa loo soo diiqaa ama khasaaladda frijka iyo galaaseerka wax lagu qaboojistana waa loo soo diiqaa gogashana waa loo soo diiqaa marka afartaasi waxay noqdeen waa basically oo dadkiinu way isku caawiyaan deetana xaafad kasta waxa u suuro gashay inay washin mashiinkii ay isticmaali karaan maadaama biyihii available ay yihiin mar walba oo magaaladii biyogelintu ay meel walba taagan tahay oo xaafad kasta la odhan karo boqolkiiba boqol biyii maanta waa la heli karaa waana la isticmaali karaa sababtaas waxay keentay marka dadka inay isticmaalaan adeegga noocaasa adeegga labaad ee galaaseeradu isaguna wuxuu soo kordhay labadii kun wixii ka dambeeyey horta waxa weye aad bay dadku population ahaan u sii badanayaan wuuna soo kordhay waxa weye dadku aad bay u isticmaalaan hadday noqoto xafiisyo meherado hodheello mataqaanaay makhaayadaha cuntada aan idhaahda mataqaanaa dukaamada iyo xaafadaha laftirkoodaba lagu dhex isticmaalayo aad bay u soo bateen marka taa waxay sababtay in aan hawshii sidaasi mataqaanaa intaan ugu fikirno aan idhaanoni waxay u baahan tahay dadkani maadaama ay agabkan haystaan meel lagu cilad bixiyaa aysan jirin aad u furtaan meherad cilad bixintuna marka waxa weye waxay u baahan tahay sbeer bay u baahanto sbeerkeena runtii waxa weeye maanta dalkeennan somalilan wuu yaallaa
kaasina waa maxamed cali xuseen oo u warramayay wariyahayaga magaalada boorame haashim sheekh cumar good
daasi aadka u macaan ayaannu idinkaga tegaynaa intaynu mar kala kulmayno waa jaamacii sahra oo idin leh subax wanaagsan
jacayl ka dumar aan ka dordaydu duro oo jacayl ka